إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka duhur ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray fariisin ciidamada dowladda federaalk ku leeyihiin qeybo ka mid ah gobolka baay bakool gedo iyo shabeellaha hoose in ka badan shan ruux ayaa dhimasho dhaawac ku noqday dagaallo habqabiil u abaabulan oo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe mid ka mid a xildhibaanada golaha baarlamaanka ayaa sheegay in magaalada xudur laga abaabulayo xiisad colaadeed madaxweynaha maamulka la baxay somalilan ayaa lagu wadaa inuu u duulo magaalada adis ababa ee dalka itoobiya xilli ay sii xoogaysanayso xiisada gobolka kanaalka alkataay balaqbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday isbaaro ciidamada dowladda u tiilay xaafadda buula jameeco ee magaalada baydhabo dhibaatooyin ayaa la soo dersay qaar ka mid ah dadka ku nool gobolka gabiley oo ka mid ah deegaanada uu ka aramiyo maamulka somalilan maamulka degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa sheegay in boosaskii aan dhisnayn oo ku yaala degmada kaxda ay siin doonaan qoysaska saraakiishii dowladda federaalk ugu dhintay weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن maanta waa axad taariikhdan ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha tobanaad labada kun afariyo labaatan kusoo dhowaada warkii oo dhan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray fariisimo ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin qeyb oo ka mid ah gobolka baay bakool gedo iyo shabeellaha hoose wararkaasi haashim ayaa ka waramaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan waxa ay ka fuliyeen gobollada baay bakool gedo iyo shabeellada hoose haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka baay howlgal qorshaysan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen xaafadda lugabaxsi ee magaalada baydhabo ayay ku dileen yacquub xasan good oo ka mid ahaa ergada maamulka koonfur galbeed isla baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerar ku qaadeen xere askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin suuqa xoolaha ee degmada qansax dheere howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay ay ka fuliyeen gobolka baay waxaa sidoo kale ka mid ah dagaal toos ah oo lagu qaaday xerada ciidamada maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo dhanka gobolka gadow rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsaday bar kontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ku sugnaa gudaha degmada baled xaawo ee gobolka gadow welina faahfaahin dheeriya kama aaneen helin khasaaraha soo gaaray ciidamada qaraxa lagu weeraray inta uu leegyahay dhanka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal culus ku qaadeen xere askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajid dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerar hamendheelmada ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda federaalka ah ee ku yaala xaafadaha munkayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye in ka badan shan ruux ayaa dhimasho dhaawac ku noqday dagaallo habqabiil u abaabulan oo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe sida warkaasi uu ku faahfaahinayo farxaan cali laba maleeshiyaadyo beeleed oo hubaysan islamarkaana kala helaya taageerada ciidamada dowladda federaalka ayaa xalay ku dagaalamay deegaan lagu magacaabo ceel xarab oo qiyaastii toban kilomitir u jira deegaanka cadalle ee shabeellada dhexe ugu yaraan saddex ruux ayaa dhimatay halka saddex kalena dhaawacmeen welina xaaladda ayaa cakiran dhinacyada dagaalamay ayaana lagu soo warramayaa inay ishor fadhiyaan colaadaha noocaan ah ee habka qabiil u abaabulan ayaa waxa ay ku soo lalaabtaan deegaanada ay maamulaan ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ayagoo lagu eedeeya horinta colaadahaas islamarkaana hubeeyey maleeshiyaad beeleedyo loo bixiyey macawisley mararka qaarna ciidamada dowladda federaalk ayaaba hab qabiil u kala safta mid ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka ayaa sheegay in magaalada xudur laga abaabulayo xiisad colaadeed tafaasiil warkaasi ku aadan cali aadan ayaa soo jeedinaya xildhibaan cabdulaahi aadan axmed balaag oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ee kasoo jeeda maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in magaalada xudur laga abaabulayo xiisad colaadeed halkaas oo ay gaareen laba wasiir oo xilgaarsiin ah nasiib daro arbacadii aan soo dhaafnay ayaa wixii la sheegayey ayaa ayay ka bilowdeen magaalada xudur waxaa tegay laba wasiir oo xilgaarsiyaal ah waa wasiirkii arrimaha gudaha iyo wasiirkii amniga haddii ay tageen arbacadii khamiistii jimcihii iyo maanta oo sabti ah ayaa runtii ay degmadaas ay joogaan raggaas waxaa dhacday fariimaha naga soo gaaraya marka inaysan ahayn fariimo u adeegaya nabadda xildhibaanku wuxuu sheegay in magaalada ay gaareen wasiiro ka socdo maamulka koonfur galbeed kuwaas oo doonaya inay xilka ka qaadaan guddoomiyaha degmada iyaga oo awood u adeegsanaya taas ayuu sheegay inay ka dhalan karto xiisad uu dhiig ku daato oo la mid ah wixii hore uga dhacay deegaanada qaar ee uu ka taliyo maamulka koonfur galbeed sida bardaale
wasiiradaas meesha tegey waxay ka shaqaynayaan wixii ugu dambeeyey ee bardaale ka dhacay inta namidaa ka dhintay inta shanaa ka dhimatay in xudur ay ka dhacday ka shaqaynayaan oo xaqiiqo ah oo aad maqli kartaan oo la arki karo oo saxaafadiina meel walbadood joogtaan aad caalamka lagu wadaagi kartaan iyo dadka soomaaliyeed marka waxaan ku qasbanaaday maanta bacdama aan mumatelkoodii ahay ee dowladda dhexe inaanan ka aamusin oo ay tahay arrintaas arrin aan laga aamusi karin oo ah meeshaas waxaa ka socda inaan loo dulqaadan karin cidda aan la hadlayana waa maamulka koonfur galbeed deegaanada uu ka taliyo maamulka koonfur galbeed waxaa ka dhaca dagaallo u dhexeeya maamulka iyo maleeshiyaad hubaysan iyagoona isku dira qabaa'ilada dega deegaanadaasi madaxweynaha maamulka la baxay somalilan ayaa lagu wadaa inuu u duulo magaalada adis ababa ee dalka itoobiya xilli ay sii xoogeysanayso xiisada gobolka warkani maxamed daahir ayaa la diyaar ah muuse biixi oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay somalilan ayaa lagu soo waramayaa inuu u ambabixi doono dalka itoobiya halkaas oo uu kula kulmi doono mas-uuliyiinta itoobiya uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmed inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin waxa uu salka ku hayo safarka muuse biixi ku aadayo dalka itoobiya haddana wararka la helayo ayaa tilmaamaya in go-aanka safarkan uu yahay kadib kulankii saddex geesoodka ahaa ee dhowaan magaalada asmare ay ku yeesheen madaxda dowladda federaalka masar iyo eritereya waxaa suuragal ah in muuse biixi abiy axmed ay ka wada hadlaan sidii loo dardargelin lahaa is-afgaradkii xaaraanta ahaa ee horaantii sanadkan ay gaareen kaasoo dhigaya in etoobiya la siiyo qayb ka mid a badda soomaaliya halka maamulka la baxay somalilanna ay etoobiya kala shaqaynayso sidii uu uga go'i lahaa soomaaliya inteeda kale waxaa jira hadalxayn xoogan oo tilmaamaysa inay suurtagal tahay in is-afgaradka loo bedelo heshiis rasmi ah abiy axmed iyo muuse biixi ayaa si qoto dheer uga wada hadli doona arrinkaasi marka uu muuse biixi tago saacadaha iyo maalmaha soo socda magaalada adis ababa ah ee caasimadda dalka itoobiya ilaa iyo hadda ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay maamulka la baxay somalilan oo la xiriira safarka lagu wado muuse biixi inuu ku gaaro dalka itoobiya warbaahinta qaar ee xogtan tabisay ayaana soo xiganaysa ila wareedyo gudaha maamulka ah kuwaasoo diiday magacooda in warbaahinta loo adeegsado xiisadda ka taagan gobolka geeska afrika ayaa sii adkaanaysa marba marka ka dambaysa waxaana gobolka ka dhismaya gaashaanbuur iska soo horjeeda oo ku loolamaya awoodda iyo ilaha dhaqaalaha ee gobolka gaar ahaan badaha masar iyo etoobiya oo uu khilaafaad la xiriiro biyoxireenka annahda muddo dheer uu ka dhex taaganaa ayaana iminka waxa uu khilaafkooda marayaa meel adag aqoon-yahan cabdiwahaab oo falaqaya arrimaha gobolka ayaa sheegaya in gobolka uu qarka u saaran yahay isku dhacyo u dhexeeya quwado loolamaya duulaanka khaza kadib oo isku bahaysteen yahuudda iyo xulafadeeda laakiin ani waxaan aaminsanahay haddii dagaalka khaza laga soo farxasho meesha kale lagu dagaalami doono soomaaliya waayo meesha dagaalka oo brox uu ka dhici doono soomaaliya dagaal soomaaliya meesha dagaal xoogaa soomaaliya ka dhici waxaa ii muuqda yani dad iska soo horjeedo oo stakeholders ah stakeholders ah oo waddanka gacanta ku maamulayo laakiin inay isku dhacaan ay aada u dhowdahay haddana waddan kasta boqolaal kale waddan dabada ku wataa oo dagaalka soo geli doono marka waxaa meesha ka dhacaya marka conflict of interest waa isku somaali marka dagaal isku dagaalaya marka waxaa isku quwado kale isku dagaalaysa marka korkeena korkeena lagu dagaalamaya waana meesha labaad ee dagaalku marka qasada badan ku dhici doona soomaaliya si kastaba ha aatee dhowaan waxaa magaalada asmar ee caasimadda eritereya ku kulmay sisi oo ah hogaamiyaha masar afawarki iyo xasan sheekh maxamuud dhinacyadaas ayaana sheegay inay iska kaashan doonaan amniga iyo difaaca taasoo ah fariin ku socota abiy axmed ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya mahadsanid maxamed kanaalka alkataib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday isbaaro ciidamada dowladda u tiilay xaafadda buule jameeco ee magaalada baydhabo warbixinta isdaarkaasi maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya
janaalka wararka alkataib al akhbaariyaha ayaa baahiyey filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar dharaaracad lagu qaaday isbaaro ee ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin xaafadda buula jameec oo ka mid ah xaafada ay ka kooban tahay magaalada baydhabo halkaas oo tiila isbaaro ay askarta maamulkala baxay koonfur galbeed ku dhibaataynayeen dadka safarka ah iyo kuwa degan xaafadda qaybaha hore ee filimka kooban waxaad ku arkaysaa ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo rasaasta noocyada kala duwan oo dakaga qaadaya askartii isbaarada joogtay
للعدا سيف ونصل لا يضام
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa goobta ku dilaya oo meydkiisa ka tallaabsanaya askari ka mid ahaa ciidamadii joogay isbaarada waxaana laga soo furanaya qori ake afartan toddoba ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kordhiyay weerarada ay ku naafaynayaan ciidamada shisheeye ee dalka jooga iyo askarta soomaalida ah ee ku safka kuwaasoo hoyaad iyo harsi u diiday waxaana la dhexlisiyey khasaare baaxad la isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo mid hantiyadeed
للعدا سيف ونصل لا يضام
dhibaatooyin ayaa lasoo darsay qaar ka mid ah dadka ku nool gobolka gabiley oo ka mid ah deegaanada uu ka aramiyo maamulka somalilan warkaasi waxaa ka waramaya zakariya cumar wararkaynu ka heleyno deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan gaar ahaan deegaanka galooley iyo kaambarwaaqe oo ka tirsan gobolka gabiley ayaa waxaa lagu soo warinayaa in bulshada ku nool deegaanadaasi ay wajahayaan xaalada biyola'aan iyo duruuf nololeed ah hooyo waayeel ah oo ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanadan ayaa waxa ay tilmaamaysaa in deegaanadooda aysan lahayn xarumo caafimaad oo lagula tacaalo dadka ay xaaladooda liidato arrintaas oo ay tilmaantay hooyadan inay keentay in haweenka foosha ah iyo dadka ay soo wajahaan xaaladaha degdega ah ay waayaan adeegyada caafimaad ee sida degdega ah ay ugu baahan yihiin anaana malihin dhib baanu iska qabnaa qofka halkaa laga balaqbalaqsiiya goorta la gaadhsiiya dee waaba goor kale magaaladii waxaan goobjoog u ahaa gabadha dhiig baxday madheertiina laga soo qaadi kari waayey meeshii geynay ya ee toosii roosa la dhigay marka haddii xanaana meesha jirto oo dhiig joojin la dhigo oo dhakhtar meesha joogo dee dhibtaas may gaadheen iyadoo hadalkeeda sii wadatay hooyadan ayaa waxa ay sidoo kale carabka ku dhufatay waxbarasho la'aanta ay carruurtooda ku wajahayaan deegaanadan iskuul ma lihin iskuulka iyagu waa buurtaa hoosteeda ilmuhu ilaahu toban jir gaadho ama liiba toban jir ma tegi karo laamay baa ka hoosaysa laamaydaa ma mari karo dee ilmihii koon waxba caqli lahayn ma mari karo waxbarashada ilmuhuna halkaas inagaga halowdaa waxaa isna sidoo kala hadlay mid ka mid ah odayaasha deegaanka isagoo sheegay in biyaha deegaanka ugu dhow ay u jiraan masaafo dhan siddeed kilomitir waxyaalaha baahida ehe halkan taalla waata koowaad waxay noo jiraan biyaha iyagu sideed kilomitir waana la idhahdaa lafti harcidaad baanu markaasi u aroorraa oo noo dhoweyn qofka biyo uga baahda amba se qofka halkan oo kale ku go'a sideed kilomitir baa biyaha loogu maqnaadaa intaa meydkaasi dee lama shuurbixiyo wuu sii yaalla halkaa wuxuu u baahan tahay biyo biyaha dee ka dhow ayuu digaanku u baahan yahay sababtoo ah meel berked ka qodanta maaha meel haddii lahaa diga riiguna wuu daba dheer yahay laakiin maxaan dheerayn oon fogayn waxa dhow in lanoo qodo ballay weyn oo lanoo dhigo bulshada ku nool deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa waxaa marar kala duwan ay warbaahinta ka soo muuqdeen iyagoo ka cabanaya dhibaatooyin uu ku hayo maamulkaasi kuwaas oo isugu jira dhibaatooyin xagga duruufaha iyo nolosha ah islamarkaana aysan jirin mas-uul iyo shaqsi wax iska weydiiya cabashooyinkan ka soo yeeraya bulshada taas beddelkeedana uu maamulkan dadaalo dheeri ah ku bixiyo sidii uu u raaligelin lahaa shisheeyaha gaar ahaan kuwooda cadowtooyada soo jireenka ah ay kala dhexayso dadka soomaaliyeed warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah alfurqaan maamulka degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa sheegay in booskii aan dhisnayn oo ku yaala degmada kaxda ay siin doonaan qoysaska saraakiishii dowladda federaalka ugu dhintay weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab cabdiraxmaan badir ayaa faahfaahinaya maamulka gobolka banaadir ee dhaqanka ka dhigtay boobka hantiday dadka gaarka u leeyihiin iyo boksaskay dadka shacabka ah ku leeyihiin degmooyinka gobolka banaadir ayaa wuxuu markaani soo saaray amaray dad badan la yaabeen islamarkaana ugu goodinaya dadka ku dhaqan degmada kaxda ee gobolka banaadir gudoomiyaha degmada kaxad ugu magacaaban maamulka banaadir cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan ayaa wuxuu sheegay in boosaskaan dhisnayn ee degmadaasi ku yaala ay siini doonaan saraakiisha dowladda federaalka islamarkaana uu dhulkaasi noqon doono midday dowladda la wareegtay haddii ay dhisan waayeen dadkii lahaa gudoomiyaha kaxada ayaa wuxuu shacabka u sheegay in dhulkooda uu yahay mid ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab u adeegsadaan laynta ciidankooda iyo saraakiishooda isagoona tiibaaxay in boosaskaan dhisnayn ee degmadaasi ku yaalay u aqoonsan doonaan in uu yahay dhul ay al-shabaab leeyihiin waa kan isagoo shacabka goodis adag oo ku aadan inay dhulkooda dhacayaan hawada u marinaya kuna eedanaya inay yihiin kuwa shar iyo halaag u soo jiiday ciidankoodana ay ku baabeen dhulkooda ninka iskale jidka laamida saaran boqol dolar ama laba boqol kala baxay maantana laba boqoloo kunuu maraa labaatan wiilla waa lagu dilay haddaba booskaaga shabaabu isu bedelaba saacaddaa laga bilaabo hebelow booskaagii maalin kasta miinaa la geliyaa toban wiilu naga qabaa toban baabuuru naga qabaa nin boos bannaan meel ugu yaallo wuxuu noo galaba male oon shar ahayn booskiisaa bannaan dhibaata nagu yahay booskaaga miinadii la geliyey caruurta odaygii ay dishay ama sargaalkii soomaaliyeed ay dishay caruurtiisa ayaan siin doonaa haddaaba dhisan waa baaq caadi oon u diraaya dadka boosas kale dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho iyo guud ahaan goobaha ay kaarimiyaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ushasheeyaha dalka ka dhisay ayaa waxay la kulmayaan dhibaatooyin kala duwan iyagoona mar walba laga dhaca boosaskooda iyo guryahooda dhowaana ayeen ahayd markii dadka ku dhaqan deegaanka celasha biyaha ay dhigeen mudaaharaadya looga soo horjeeda boobka ay dowladda federaalka kula kacayso dadka halkaasi ku dhaqanaa muddada dheer iyadoona ay kaamirooyinka saxaafadda soo bandhigeen gawaarida cagafta loo yaqaano ay ciidamada dowladda federaalka ku jirayaan guryahay dadka rayidka ah leeyihiin warkii alfurqaana dhegeystayaal waa naga intaa